kulanti wanaagsan ilkinba akhyaartan oo dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka dowladda maraykanku waxay sii wadaa ciidamo ay u dirayso wadamada gacanka khaliijka tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan washington iyo tehraan iyadoo labadaasi dal ay ku adkaatay inay xiisada ka dhex aloosan ku dhammaystaan nidaam diblomaasi ah wadamada gobolku seeh ma soo dhoweyn doonaan washington iyo tehraan oo xaalkoodu wada hadalla ku soo afjara barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa anigoo cabdixaafid ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya jimco wanaagsan idilkiinba mar kale toddobaadkan wasaaradda gaashaandhigga maraykanku waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeedheen qashqashaada iiraan ee maraakiibta marta dariiqiyada uu ka mid yahay gacanka xormus wakaaladda wararka ee associated bressna waxa ay toddobaadkii hore daabacday in milatariga maraykanku uu ka fekerayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyo mareenkaasi meelo dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi cidhiidhiga ah waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ay washington qaado tallaabo noocan oo kale ah haddaba dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska hor imaad ciidan oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan arrinkan ayaan wax ka weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan maraykanka kadibna maraykanka iyo dowlad kale lasoo saftaan ama israa'iil lasoo safato ama carabta lasoo saftaan iiraan waa dal weyn oo ruushka soo taageero marka cabsaa laga qabaa gacankaas waa gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka warbixinta maraykanka ayay iiraan jawaab cadhale ka bixisay tehraanna waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalamayn doonto ciidamada kacaanka ee badda dhinaca kale dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamaha ay israa'iil kow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay iiraan iyo maraykanku isugu soo dhowaan waa kan mar kale maxamed israa'iil mar kasta ma doonaysa in xiriirka iiraan iyo u soo dhowaadaan maraykanku meel fog bayna ka taagantahay iyadoo ku eedeys nuclear bay samaysteen ama argixisay taageeraan dalalka carabtana waxaa cabsi fiir ka qabaan in shiicadu ay gobolka kusoo fusto oo fikra sunniga shiicada ah marka dalalka carabta waxaa aad ugu xagjir u ah dalka masar inta kale waxaad moodaa inay xiriir wada samaysteen sanadii ugu dambeeyey sida sacuudiga imaaraadka qatar iyo kuwait sina tosi oo ah xubin sare oo ka tirsan xarunta falaaqaynta siyaasadda caalamiga ah ee washington ayaa sheegtay inay u muuqato in madaxweynaha maraykanka joe biden uu sii laba jibaarayo waxa ay ku sheegtay siyaasaddii fashilantay ee donald trump ee dagaalka dhaqaale iyo kordhinta suurtagalnimada ay iiraan iskaga hor iman karaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan